raggu waad ogtihiin markuu is-sharaxayo wax badan buu sheegaa laakiin waxaan kalsooni badan ku qabaa intii aan isi soo taagay oo aan howlo badan kala duwan soo qabtay wixii aan isi soo taagay oo sheegay taariikhda dad badan oo dib u yaqaano ama ii raaci doonaa la helayaa waxaan jeclahay inaan ka dhabeeyo wixii aan kari waayana aan dadka maaragtay u sheego oon iraa arrintan waan kari waayey laakiin ma jecli waxaana kari karin inaan sheego waad ogtihiin xildhibaanada sharafta le ogolaha shacabkow in yacni dhibaatooyinka lasoo maray xaruntii oo burbursan xafiisya la-aan oo baarlamaankii ah ammaankoodii wax laga qaban waayo dayacaad oo dhowr iyo soddon xildhibaan ay u dhinteen oo amni oo amni darro ah ayaga iyo qoyskooda isla baaba-ay gurnabilaad iyo mushaaraad rigli ah iyo iska daa maaragtay sitini allowance in la helo oo fadhiyadii oo gunooyinkii fadhiyadii iyo gunooyinkii ishay safar in maxay ahayde la kari waayey iyo dhibaatooyinkii xildhibaanadu soo mareen insha allahu tacaala carabta waxay ku maamaahdaa kulla yom mushciid laakiin sida haddaa xaaji mustafa uu ka dhawaajiyey xildhibaan cabdifataax samigayna uu ka dhawaajiyey kulli yom ciid waaye haddaa idinka marka hore qorshaysaan oo guddoomiye baarlamaan oo xildhibaanada maaragtay ka tirsan oo jeebkooda galaya aada doorataan maalin kasta iska ciidiyao